waxaan rabaa halkan inaan uga hambaliyeeyo madaxweynaha cusub ee loo doortay maanta jagada madaxtinimada koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen waxaa runtii guulaystay maanta maaha cabdicasiis keligii waxaa guulaystay ummadda reer koonfur galbeed oo dhan waxaa guulaystay kusimaha madaxweynaha islamarkaana ah afhayeenka baarlamaanka ku-xigeenadiisa iyo baarlamaanka iyo shacabka reer koonfur galbeed guud ahaan waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan qiraynaa in doorasho xalaala ay ka dhacday meesha waxaanu qiraynaa isbeddel dhab ah oo loo baahnaa inaad ummadda soomaaliyeed maanta u horseedeen waxaan jeclahay gobollada kale ama maamulada kale inay ku daydaan maanta koonfur galbeed doorashada xalaasha ah ee markhaatiga laga yahay ummadda soomaaliyeed iyo caalamkuba ee maanta ka dhacday koonfur galbeed waxaan leeyahay gobollada kale laftoodu in loo in loo hiiliyo ummadda soomaaliyeed iyo qarannimada soomaaliyeed waxaan leeyahay lafta gareenna ilaahay xilka ballaadhan ee lagu doortay ilaahay ha kuu fududeeyo ummadda reer koonfur galbeedna waxaan leeyahay wada shaqayn baa wax lagu noqdaa keli keli iyo qaybsanaaninna wax kuma noqdo waxay la tahay idinkuna wada shaqeeya ummadda soomaaliyeedna la shaqeeya qarannimo iyo sharaf iyo karaamo iyo xushmad sidaasaa lagu helayaa waxaan rajaynayaa maamulada kale laftoodu inay isbeddelka quruxda badnaa ee ka dhacay koonfur galbeed inay la mid noqdaan waxay la tahay gobol walba maamul walba waxaa la yidhi wiilkaagu maalin buu hiilkaaga baahan yahay waa maalinteed hooyadii guursanayso doorashada yaa loo baahan yahay qofka dalka iyo danta iyo diinta iyo qarannimada anfacaya in la keeno oo laga fekero waxaan rajaynayaa waddada aad marteen in dadku wada maraan doorashada xalaasha ahna dhammaantiin waa idinku hambalyeynayaa ilaahayna ha idiin wada fududeeya kulligiinba wabilaahi tawfiiq ummadda soomaaliyeed guud ahaanna waan ugu hambalyeynayaa sidaa iyo nabadgelyo